waa mahadsan tahay walaal ma jiro amar ka soo baxay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ah in la faagto qawurahaas dee ciddii keentay iyo ciddii sheegtayna dee ayadaa laga rabaa inay caddayso laakiin annaga ka talis booliis ahaan ama ciidamada qalabka sidaba waxaan ku caddaynayaa inaysan jirin amar ka soo baxay taliskeenna oo sheegaya in qabuurahaasi la faago oo laga bixiyo dadka laakiin goobtu way jirtaa in ciidanka booliiska soomaaliyeed qaabka tirsan qaar ka tirsan la geeyey oo amniga goobta la sugaayo maxaa yeele goobtu waxaa u dhow xeeb waaye oo loo soo damaashaad tago oo dad badani ay isugu yimaadaan maalmihii jimcaha ah xeebtaas ogol waa la dhayasa jira waa la yareysan jira hadda maadaama bulshada ay kortay dadkiia soo batay dhowr jeerna waxaa ka dhacay falal burcadnimaa sababtaasayna keentay in goobtaas la xakameeyo oo ciidanka booliiska la geeyo adinka booliskama waxaad u geyseen qoysaska la baxaya meedadkooda iyo kuwa kale la sheegay in lasoo faagaya meedadkooda oo qabuurahaasi in la ilaaliyaad u geyseen ciidamada maxay ahayd ujeeddada u geyseen qabuuraha meesha maba oolinba yacni waxa laga hadlaya qabuuraha ma ahayn meesha ciidanka haddeer lama geenine mudday joogaan dhowr bilood iyo ka badana horta ciidanka la ballaariyey laakiin ciidanka saldhigga xamarjaja baa ka shaqayn jiray oo ilaalin jiray xeebtaas dadka galaya ciidanka maadaama ay yaraayeen waa la kordhiyey wadadana maadaama dadka badana ay wasakda iyo baabuurta iyo booyadaha soo dhaamiya wasakdan ay goobta ku shibi jireen waa la diiday in lagu shibo waa la hakiyey goobo loo cayimay inay geeyaana loogu talagalay marka goobta dadka lagu tooganayo maadaama bulsho badan ay eriada degan tahay dhowr jeerna waxaa laisla qaatay maalinka dadka la tooganayo maadaama wadada la xerayo dadka la leeyahay la fogeyn jiray in meeshooda ay joogaan derbi loogu oodo si aan loo arkin oo ilmaha yarkaana aysan argagax u qaadin marka arrimo badan oo isbahaystaya waxay keeneen in goobta derbi xeendhaab ah laga dhiso la ilaaliyo qabuuruhuna cid u tagtayna ma jirto cid u dhowna ma jirto sida aan maantaba saxaafadda inti geynay ay indhahooda kusoo arkeen waa gartay ma jirtaa in dad kaleeto oo ka baxsan booliiska ama dhul ahaan dad dhulkaas u rabo oo faagaya sida ehelada qaarkood miidiyaha ay ka sheegeen qabuuraha dadkooda kala baxay in boosaskaas loo dan leeyahay oo taasi ay sabab u tahay ma ka war haysaan walaal hal arrin anaa ku caddaynaya goobta waxaa iskale taliska ciidanka booliiska soomaaliyada iskale waana qeyb ka mid ah akademiyada qeybtii physical trainingka lagu samey jiray waaye burburkii kadib waxaa isticmaalayna qeybta ka hooseyso badda xigta laakiin qeybta kore bulshada soomaaliyeeda iyo ciidanka intii lagu guda jiray hargankii dowladihii kumeel gaarkale dagaalanka khawaarijta noocyadeeda kala duwan intii lagu guda jiray ayaa waxaa la keenay askartii dhimata in lagu aaso qaarkood dadweynihiina ay qaar ku soo aastaan boqolkii toddobaatan meesha dadka ku duwan askara u badan waxaan rabnaa dadka inaan u sheegno in qabuurtaas cid u socotaa jirin cid sheega kartaana jirin cid dhul ahaan sheega kartaa jirin waa la wada ogyahay public waaye dhulkaas waxaa iskale akademiyada booliiska generaalka aya iskale laakiin in xendhaab loo sameeyey maadaama meesha isbitaal uu ka dhow yahay dad badanoo daraagas isticmaalan ay ku dhuuma jireen ciidanka booliiska si ay u kontroli karaana loo sameeyey cid qabuuraha taabatayna ma leh meesha ciidanka iyo derbiga wuxuu ka dhisan yahay lix bilood maxaa lix bilood kadib keenay shalayna ninaa lagu aasayay shalay aasaa ka dhacay oo dad meed wataa yimid ogolaashaa la siiyey way gashteen meeshii banaana la tusaa way ku aasteen shalayna in lagu nin lagu aaso maantana la faago waxay ila tahay aqliga saliimka inaysan ogolaanaynin marka dhammaan waxaan u sheegaynaa u xaqiijinaa inaysan jirin wax la yidhahdo qabuurha la faago